waxaan u sheegaynaa in ay tahay mid meel kasoo wada jeedo kuna filan tahay inay iska difaacdo shabaab iyo sharwadayaal kale inay dalkeeda ka difaacdaan iyaga oon u baahnayn cid kale iyo ciidan shisheeye inay ciidooda difaacdaan waa ku filan yihiin waana ayn muujiyey inay ku filan yihiin waxaan rabnaa sidoo kale marka inaan u sheegno beesha caalamka inay puntland xaq u leedahay wixii soomaaliya loogu talagalay oo ahaa dhaqaalaha badan ee ku baxaya lagu bixinayo magaca soomaaliya lagu bixinayo nabadgelyada iyo xasulanida soomaaliya inay puntland xaq u leedahay inay qeybteeda hesho waana ognahay oo ma hesho dagaalkana puntland kelibay mar walba ku ahayd ama kii hore u socday oo aanu galgala iyo meelo kaloo badan aanu kula dagaalamay cadow ha noqotee ama kii hadda dagaalku ka dhacay ha noqotee